asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanto wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada waa xubinteenni murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaan ku soo qaadanaynaa idamka eebe xubnaheenni murtida kuwoodii gungaadhka ahaa ama kuwii haddii eebba idmahay sida shaandhadoo kaleento wax u miiri jiray ama kuwii sida shaanlada tinta u dhex martoo kale timaha u dhex mari jiray waana xubinteenna murtida maanta ee aan dhihi karno waa xubin biyo kama dhibcaana waa xubin aad iyo aad dhinac walba inooga kaaficis waana xubnaha murtida maanta ee sida joogtada aan halkan uga soo jeediyo anigoo ah cabdinaasir axmed barkhalli xubintaanna maantana waxaan ku soo qaadanaynaa waxaa la yidhi waxaa jiray degmo meel deganayd degmadaas dad baa xoolo badnaa qaarna dee sida adduunkaba maaragtay ama nolosha biniaadankaba sunnada ka ama ama sunnada ilaahay aba dadka qaarna wax waa haystaa qaarna haddii ilaahay idmahayo waxa ma haysto oo waa caydh marka waxaa jiray nin lo badan le iyo mid ari badan le iyo mid geel badan le iyo mid aan waxba fiican lahaynoo maaragtay laba neef iyo saddex neef iyo wax noocaasa haystay markaasaa waxaa la yidhi nimanka xoolaha badnaaba waxay dhaheen haddii ilaahay idmahayo tala laysu keenay talo aad iyo aad halis u ah yaa laysu keeno laba daran mid doora waxaa la yidhi halkan waxbaa ka jira oo yaaqul baa kacay oo haddii ilaahay idmahayo maaragtay qaniim baa kacay oo yaaqul baa kacay oo sidan ay noqotay oo xagga xoolihii waa waxeeyeen oo waa caano yareeyeen oo dhinacan sidan ay noqotay aan guurno intaan guurnoon aag bedelanno aan degmo hebel u guurno oo halkaa iyada ah aan degno si bal xooluhu ay noogu caanayareeyaan iyagana lafahooda ay yaaqulka iyo shilin castiya garbacasti gamaareyda iyo dhammiijada iyo dhiqlaha iyo balaayadii hoogyaba waxaas ay uga badbaadaan aan xero bedelanno oo aan guurno taladii baa laysku celceliyey markaasaa la yidhi sidii taladii laysugu waday nimankii xoolaha badnaa ee ay taladii isugu wadeen ayay haddii eebba idmahayo soo jeesteeno waxay dhaheen ila nin talada lale bay arkeenun hadlaynin moogto iska aamusaan markaase waxay dhaheen war hebel adigu balwaran oo taladan aan qaadaniyo go-aankan seed u aragtaa maxay kula tahay haddii eebba idmahayo haddaan meelahan yaaqul kale ee dhamiiqa iyo dhamiijada iyo ay ka kaceen aan xoolaha ka bedelno iyo garbacasta iyo maarata gamaareyda iyo xoolii gofana dhaariye sidan oo yaaqulku kacay takarta iyo tagfida iyo waxan haddaan ka guurno oo aan xeradan bedelanno oo aan meel kale tagno seed u aragtaa hebelow oo adigu bal dhinacaaga talada kaga darso maxay kula tahay baa layidhi moogta ismaba uu salluurinba laba qodob buu marka isku daray meel kastoo la tagaba inuu irsaaqadii ilaahay helahayo awal horena uusan iyaga la xoolo ahayn oo uu ka xoolo yaraa intiisii yaraydna uusan ilaahay dhaafin doonin idamka ilaahay meel kastoo uu tagaba ayuu isaguna ayuu uurka ku hayaa marka markaasuu wuxuu yidhi warhee dhaha waa taladiinna waan maqlaaye ma awal baan laba ku lulan hayuu yidhi midhaa weli qsigaygana waayi mahaye go'aankaad qaadateen yaa go'aan inoo wada ah aad iyo aad wuxuu noqotay hadal cajiiba ayuu hadalkii noqday oo xitaa nimanka laftoodii kalifay inay ninkii xoole u gooyaan ooy u xoolo gooyaan oo dib ninkii xoolihii badnaaya ay haysteen dee dhurwaagba waa cunahayaa iyo libaax iyo dawacada iyo ay qayba ka siiyaan oo uu ninkii dib u xoolaysto ayaa dhacday nimankii hadalkii yaraa ee uu ka dhex yidhi wuxuu yidhi waraadha taladiinnu waa talo wacane aniguse ma awal baan laba ku lulanhayey awalba laba kuma lulanlaynine midhaa weli qsigaygana waayi mahaye taladiinnana waan idinku raacay sidaasaa go'aan inoo wada ah ayuu yidhi halkaasa iyagina intay baraarugeen oo ninku ka xoolo yaryahay dareemeen oo caydhnima hayso oo wixiisu ayna ku filayn ayay wixii ay haysteen wax uga gooyeen rag xishoonhaya oo hadalku deeqahayo ayay ahaayeen mahmaahda maanta ee xubinta murtida maantana waxaan dhahaynaa nimaan bakhtiinini ma baxnaansho nimaan bakhtiinini ma baxnaansho nimaan bakhtiini ma baxnaansho ayaan leenahay mahmaahda maanta ee aan xubinteennan murtida maanta